shirweynagii wadatashiga danayaalka mashruuca damal caafimaad iyo talaalka covid toban sagaal oo leh gobolka magaalada beledweyne iyo weliba ku qeybgalay iskuduwaha caafimaadka gobolka hiiraan mudane xasan maxamed barqadle mas-uuliyiin kale oo qeybaha shalduwan ee bulshada shirweynagii hantiisu dareer weliba dhugu ka hadlay walay ku qabsoomiyey barnaamijka damal caafimaad iyo talaalka covid toban sagaal welibana shirkada afuray iskuduwaha caafimaadka gobolka hiiraan mudane xasan axmed barqadle mashruuciyo mashruuc damal caafimaad ah oo baaxad weyn iyo mashruucii aan aniga ku soo aada darteed aan idiin idoobay necebaa idiin qabo maaha la-aantiin wax ma wadi lahayn la-aantiin shaqo ma soco lahayn dhammaan hay-adaha waxaan leeyahay waa mahadsantihiin door walbo aa noo joogtaan si walbo noogu kala dhowdiin haddana qof walbaba wuxuu qabanaya aa ugu mahad celinaynaa siduu noola shaqeeyaan uula shaqayn doonaa wuxuu noo qabtay wuxuu gobolka ka qabtana waa ognaa waa mahadsantihiin markaa u gudbo mashruucan damal caafimaad mashruuc baaxad weyn oo guud ahaan gobolka ka socdo dabcan aniga gobolkaani wasaaraddiiba og tahay wakiilna ugu ah xooggiisa deegaanada inta badan wuu gaaray baahidana ma dhammaan karto maalinna waxaa soo kordhaya waxaa laga yaabaa maalmaha soo socda macalaa xarumo cusub imtixaano cusub ina la galo waa dareemi kartiin sanad oo maalin walbaba imtixaan iyo xarun cusub lagu jiro inay shaqo socoto shaqadasay u socotay iyo xaaladeedana adinkoo qaarkiin imtixaan ku soo baxay iyo waalidiinta nabadoonnada waa ka war haysaan keliya waxaa idinka codsanaynaa waa dareemi karnaa wax walba qofka markuu rabo howl hawsha hadduu ku guulaysan waa cadaalad daro laakiin cadaalad darada waxaa lagu kala miisayaa meel uusan adiga waxba ka tari karin waalidiinta waxba ka tegi karin lacag aadan siisan karin waa ilaahay hortiisu annaga intaa joognayna markhaati kama noqon intaan joogna haddana markhaati kama noqon doono inaad noogu cudur daartaan noogu samartaan shaqada socoto imtixaanaadka la qaadayo ku sabirtaan kalsoonina siistaan sidoo kalena kumada bulshada oo shirka ku qeybgalayaan dhanisha ku hadli shirweynaga wadatashiga danayaalka mashruuca damal caafimaad iyo dalaalka covid toban sagaal maadaama bulshada safalion ku faa'iidaysadeen adeega damal caafimaad waxaan kaloon jecelnahay meelaha beribaatiga ah oo dowladda ayna gaarin maamulkeeda oo dadka shicibka daawo geysta oo daawadu ay xanaano u baahan tahay meelahaas waxaan codsanaynaa in laga daba tago caafimaadka la ballaariyo tuulooyinka la geeyo ceelasha la geeyo wax walba ilaah dhamaystiru dhammaystiran yahin laakiin la dhammaystiraanna waa codsanaynaa damalka hadda aniga caafimaadkao dhan caafimaad damalaaba geedkaasaaba iga soo gaarayba
saddex qofood oo biyo joonaa la geeyo taas horta waxaa codsanaynaa in meeshaas hisa center laga dhigo horta ilaa iyo wiil aniga maarata hadduu ila kur faamilka ka mide ilaa heer maarata qalliin aan isla gaarnay bahda isbitaalka weyn ayaana maarata si oo lacag la-aan lagu qalay si wacan ayaana laygu fududeeyey wax hadda dhankaas culeesaho aan ku aragnaahu ma jira sarfaysyaha inta ka shaqeeyo horbaama kugu sheego ku hormariyo sarfaysyaha inta ka shaqeeyo aad iyo aad bay dhamal ugu mahadsan yihiin
ani ahaan fikir ahaan yani maxaan waxaan ka aaminsanaa barnaamijkan markii kow uu bilaabanayay iyo hadda yani markii ugu horeysa uu bilaabanayay waxaan ahaa markaas arday fresha oo jaamacad soo dhameeyey koley waa dareemi kartaa qof markaas jaamacad ka soo baxay iyo barnaamijyadiioo markaas yani oo ololihiisa uu socdo oo dardar uu ku socdo marka waxaa fikrad ah waxaa iga dhaadhacday oo ah yani inaan yani raadiyo qof barnaamijkan yani iga saacido oo shaqo ahaan yani isii geeya markaan raadiyo waa waayey ugu dambeyn yani waxaa arkay in imtixaan la soo dhejiyey imtixaankiina waa galay mashruuca waxaa dareemaynaa inuu yaryahay yani treeninada uu bixiyo oo shaqaalaha la siinayo traininka uu bixinayo aad uu yaryahay in treeninada lasii badiyo oo intaan laga sii badiyo oo shaqaalaha training fiican ay helaan taasaan soo jeedinayaa